wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka galmudug ayaa degmada hobyo ka daafurtay shirka ololaha caymiska xoolaha kaasi oo door ka qaadanaya horumarinta xoolaha iyo ka hortaga cudurada ku dhaca shirka ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka mid ah mas-uuliyiinta dowlad goboleedka galmudug xoolo dhaqato iyo waxgarad kale agaasimaha waaxda qorshaha wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka galmudug guuleed cabdi axmed ayaa ka warbixiyey muhiimada shirkan mashruucan waxaa la yidhahdaa drive project ama mashruuca caymiska xoolaha waxa uu ka shaqeeyaa dhammaan east african countries sida soomaaliya jabuuti kenya waa uu ka shaqeeyaa muddona waa uu ka soo shaqeynaya ujeediiska ugu weyn waxay tahay marka in bulshada xoola dhaqatada ah la baro waxa la yidhahda caymiska xoolaha generally waa dadku waa inta badan waa ay yaqaanaa waxa la yidhahda caymiska waa yaqaanaa laakiin waxay yaqaaneen hantida maguurtada ah iyo gawaarida iyo ganacsiga iyo waxyaabahaasay inta badan gashan jireen daraasaadka la sameeyey marka hadda waxay caddaynayaan bulshaduna dareensan tahay in soomaalidu ay u badan tahay bulsho xoolo dhaqato ah ololaha caymiska xoolaha ayaa la filayaa inay ka faa'iideystaan xoolo dhaqatada galmudug gaar ahaan dadka ku nool miyiga kuwaasi oo xoolahoodii ku waayay abaarihii ku dhuftay dalka